Magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay kulan kubadda cagta ah kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen hay'adda Ifrah Foundation iyo hay'adda UNFPA. Waxaa madasha daahfurka joogay maamulka degmada Kismaayo iyo xiriirka kubadda cagta Kismaayo. Cabdicasiis Cabdulaahi oo ka socday hay'adda Ifrah Foundation ayaa ka waramay ujeedka tartankan.
barnaamijka gudniinka fircooniga inuu yahay barnaamij xag diimeed iyo xag caafimaad iyo xag dhaqan marka laga hadlabo muhiim noqonaya in bulshada yacni afartaas qayboodba iyadoo la isticmaalaya laga wacyigeliyo xag diimeed marka la yidhaahdo gudniinka fircooniga ah waa mid maxaa la dhihi jiray culummada ay sheegeen intooda badan inuu yahay mid aan sal ku lahayn diinta islaamka si guudna diinta islaamka waxay amraysaa ama faraysaa badqabka qofka iyo in la ilaaliyo caafimaadkiisa xag dhaqanna wuxuu noqonayaa mid caado oo soo jireen oo aan waxba sal eh ku lahayn diinta islaamka arrimahaas oo dhan ay jiraan marka waxaa muhiim ah in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatada iyo macnaha saamaynta uu leeyahay gudniinkaas ayadoo loo marayo hab kasta oo yacni bulshada wax lagu gaarsiin karo waxaan garannay inaan dhinaca dhallinyarada soo marno maadaama dadka dhibka uu ku dhacayo ay dhallinyaro yihiin ayna dumar yar yara yihiin awoodna ay u lahayn marka ayada inay marka lagu samaynayo xadgudubkaas ay maaragtay ka falceliyaan ama ay iska qabtaan waa in dhallinyarada ragga ah oo la dhashay inay macnaha ka wacyigeliyaan macnaha ama ay ka hortagaan marka lagu samaynayo qofkaas dumarka oo yarka awoodda loo sheeganayo inay macnaha ka hortag sameeyaan dhallinyarada si guud waa in macnaha si wada jir looga shaqeeya bulshada sidii macnaha loo ciribtiri lahaa barnaamijkaas laga dhigay yani dhaqanka ahna wax ceeb bulshada ku ah si guud intaasaan kusoo gabageynayaa barnaamijka fariinteyda si kastaba gudniinka fircooniga ah ayaa dhibaatooyin badan ku haya haweenka soomaaliyeed waxaana jira wacyigelino loo jeediyey dadka weli sameeyo